bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu maa dukira min dirci الnabiyi slى اllahu عalayhi waalihi waslama wacasaahu wasayfihi waqadaxihi wakhaatamihi wama stacmala اlkhulafaaءu bacdahu min dalika mima lam yudkar qismath wmin shacarihi wanaclihi waaaniyatihi mima tabaraka asxaabuhu wagayruhum bacda wafaatih baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay dukira la sheegay oo la xusay oo min dirci nebiyi sala allahu calayh waali wasalama nebiga cambuurbireedkiisa ah wa casaahu ushiisa ah wa sayfihi seeftiisa ah wa qadaxihi haruubkiisa ah wa khaatamihi faraantigiisa ah iyo wama stacmala alkhulafaa'u khulafadu waxa ay isticmaaleen bacdahu bacda annebiyi nebiga gadaashiisa ay isticmaaleen min daalika kuwaas lasoo sheegay ah ayb oo yacnii khaatamkii nebiga iyo isticmaalkii ay isticmaaleen mimaa ayb wama stacmala alkhulafaa'u bacdahu min daalika kaaga ah mimaa lam yudkar qismatuhu mimaana ah lam yudkar aan la xusin qismatuhu qeybtiisa yani waa waxaan la qaybinin intaanoo dhan ushii iyo seeftii iyo haruubkii iyo faraantigii iyo iyo wixii ay isticmaaleen khulafadii nebiga markuu nebiga dhintay kadib oo aan la qaybinin oo aan qeyb iyo qismo gelin wayn ayb oo aan dhaxal ahaanna loo qaybinin si kalena aan loo qaybinin wa min shacarihi timihiisa ah nebiga timihiisa wa naclihi kabihiisa wa aaniyatihi weelashiisa uu isticmaali jiray mimaana ah tabaraka asxaabuhu asxaabtiisa ay barakaysteen iyo wagayruhum iyo keyrkood ay barakaysteen bacda wafaatihi geeridiisa ka gadaale tarjamadan marka maqsuudkeedu waxaa weeyaan waxyaabo inuu sugo nebiga sal l salam inaan la dhaxlin wixii uu ka tegeyna aan la iibinin inaan la dhaxlin lana iibinin taasuu rabaa marka inuu meeshaan ku sheego waa wixii markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii uu ka tegey lagama dhaxlin mana la gadin ayb taasuu rabaa marka oo haddii marka gacantii marka waxaa looga tegey wixii marka ashyaadaas marka nebigu uu ka tegey wixii awal qof uu haystay oo wixii wax la barakaysto iyo waxyaabahaas ahna ninkii hayey ayaa looga tegey lamana gadin waxna laguma soo derin sida timaha nebiga oo kale sal ll l salam anas abudalxa agtiisay yaalleen anas agtiisay yaalleen wahaakada ayb hadday dhaxal ahaan lahayd waa la gadi lahaa ama waa la qaybin lahaa taasuu marka meeshaan uga hadlaa meeshaan marka uu leeyahay wamin shacarihi wa naclihi wa aaniyatihi mima tabaraka asxaabuhu shuraaxda bukhaariga nin ka midoo la yidhaaha almuhallab isagu wuxuu sheegay ayb wa ama ashacaru fainama istacmalahu اnnaasu calى sabiili اtabaruki bihi min khaasatin mima waama ashacaru fainama istacmalahu اnnaasu calى sabiili اtabaruki bihi minhu khaasatan nebigay gaar u yihiin waxaas walaysa dalika min gayrihi nebiga keyrkiis male buu yidhi taas bitilka almansilati mansiladaa ma taagna nebiga keyrkiis wakadalika anaclaani labada kaboodna sidaas waay min baabi tabaruki ayضa laysa liaxadi min dalika masiyatu rasuuli اllahi sal l slam qof nebiga masiyadiisa ama derajadiisa leh ma jiro ayuu yidhi taas ku leh ayb walaa yutabaraku min gayrihi bimili dalika nebiga keyrkiisna laga barakaysan maayo waxyaabahaas oo kale ma looga barakaysanayo ibnulmulaqin waa soo naqliyey towdiixa hadalkaas marka muhallab ibni abi sufra oo shuraaxda bukhaariga ka mida ibnu cabdilbarna hadda ka hor waa ka sheegnay oo tamhiidka isaguna inuu tilmaamay nebiga inay gaar u ahayd waxyaabahan oo kale ayb labadaas imaam saasay ku tageen sidaasaana xoog badan maxaa yeelay asxaabta nebiga markii nebigu uu dhintay kabacdi abubakar iyo cumar iyo timahooda cid barakaysatay lama sheegin sida nebiga tiisa loo barakaystay oo kale culammada qaarna waa iska caam yeelaan ibnu xajar iyo siday ku socdaan waay iyo alimaamu nawowi iyo qaalib sidaasaa ka ah ayb ibnulmulaqin laftirkiisa markuu soo naqliyey wuxuu yidhi wa fiihi waqad yunaasacu fiihi markuu hadalkan sheegay kadib bu wuxuu yidhi waqad yunaasacu fiihi in lagula doodaa la arkaa marka waqad yunaasacu fiihi yacnii in lagu khilaafaa la arkaa buu ka wadaa laakiin ha lagu khilaafsanaadee laakiin isagaa u dhow xaqa maxaa yeelay tarkigaas asxaabtaa la xujaysana qaala xadaanaa moxamed bnu cabdillaahi alansaariy qaala xadaanii abii abii marka waxaa la yidhaha cabdullaahi bnu lmuhana bni cabdillaahi bni anas bni maalik waay abulmuhana saduuqun kahiiru اlgalq akhraja xadiidahu albukhaariyu watirmidiyu wabnu maaja can humaamata wahuwa humaamata bnu cabdillaahi bni anas alansaari albasri qaadiiha saduuqun akhraja xadiidahu aljamaaca qaala xadaanaa anasun ana abaa bakrin radia allaahu canhu lama istukhlifa abuu bakar markii la khaliifay bacaahu ila albaxrayni anas ayuu baxrayn u diray wa kataba lahu hada alkitaaba yanii bacaa abuu bakar baa diray hu anas buu diray ila albaxrayn buu u diray wa kataba lahu hada alkitaab warqadan buu u qoray wakhatamahu waana shabadeeyey bikhaatami الnabiyi sal ly slam nebiga faraantigiisii ayuu ku shabadeeyey ku naqshadeeyey wa kaana naqshu اlkhaatami faraantiga nebiga naqshadiisu waxay ahayd alaaثata asdurin saddex sadar muxamadu sadrun ayb sadr waxay ahayd muxamed warasuulu sadrun wallaahu sadrun meeshaa marka maxalushaahidka waxay tahay de wixii khulafadu ay isticmaaleen ayb wama stacmala alkhulafaau bacdahu ayay deliil u tahay ile nebiga khaatamkiisii baa gadaashiisa waxaa isticmaalay abuu bakar iyo khaatamkii laftirkiisa tarjamadii meeshaas iska mudaabaqeyna qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed wahuwa aljucfiyu almusnadiyu qaala xadaanaa moxamed bnu cabdillaahi alasadiyu ayb wahuwa moxamed bnu cabdillaahi ibni zubayr ibn cumara bni dirham alasadi abu axmed aلzubayri hiqatu habtun ilaa annahu qad yukhdi'u fii xadiidi hawriyi xadiidka hawri buu gafaa akhraja xadiidahu asxaabu kutubi sita marka marka la yidhaha waa hiqa ilaa annahu yukhdi'u fii xadiidi thawri jarxi muqayadaa ku dhacay markaa jarxi uu taqyiid ku jiro oo waxaa laga dhowrsanaa riwaayatuhu can can thawri dhowrsigaasna weliba wuxuu noqonayaa maadaama la yidhi ilaa annahu qad yukhdi'u iyada laftirkeeda yacni marka waxaa weyan haddii uu iyadoo thawri laga warinayo haddii kayrkiis ou khilaafo falqowlu qowlu lgayr kayrka qowlkiisa alla qabana ilaa meeshii ninkan laga lagu taabtay waayeen qad yukhdi'udaas marka mar walba waawaa ka waa gafaa ma laga wado haddaan la khilaafin oo jaadada ou maro waa la qaadana riwaayatuhu cani thawri xataa qaala xadaanaa ciisa bnu طahmaan wahuwa ciisa bnu طahmaan aljushami abu bakr albasri saduuqun afrada fiihi bnu xibbaan ayb wاdanbu fima stankarahu min xadiidihi ligayrihi akhraja xadiidahu albukhaariyu watirmidiy fi shamaa'il wاnnasaa'iyu ninkan marka waa hiqo laakiin ibnu xibbaan ayaa ku xadgudbay oo axaadiid isagu marka jarxi buu ku riday axaadiidtaasna marka jarxigooda iyo dembigoodu asaga ma lahane waa keyrkiisa laakiin isaga waa iqa qaala waxa uu yidhi akhraja ilayna anasun anas ayaa wuxuu noo soo bixiyey naclayni laba kobood ayuu noo soo bixiyey jardaaweyni kuwaasoo aan dhogor lahayn jardaaweyni marka waxaa weeyaan aan dhogor lahayn laa shacra calayhimaa waqiila waxaa kaloo layidhi jardaaweyni ay khaliqatayni laba kabood oo duugoobay duug noqday lahumaa qibaalaani lahumaa oo u sugnaaday qibaalaani laba suun qibaal waxaa la yidhaha suunka kabta ee labada farooda dhexe la geliyo kabaha waayihii hore waxay u samaysnaayeen qofku markuu saanta uu saa u geliyo suun ayaa marka jiray suunkaasi marka kor ayuu ka soo baxaa kabtii ayuu markaas yacnii ayuu ku xirnaanayaa meesheeda hore qofku marka markuu kabta hore hore lugtiisa u geliyo labadiisa farood farta dhexe iyo midda ku xigto ayaa suulka uu qabsana marna yacnii suulka iyo farta ku xigtaa la geliyaa hadda kabaha jira saasay u badan yihiin suulka iyo farta ku xigta marna waxaa dhici karta midda dhexe iyo ta ku xigto meelahaas dhexdaa in laga geliyo qibaalaani adu marka waa suunkaas xaggaas hore yaallow lahumaa qibaalaani laba suun leh faxadaanii haabitun ilbunaaniy wuxuu ii sheegay buu yidhi haabit bacdu markaa kadib can anasin anas uu igaga sheegay annahumaa naclaa annabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga labadiisii kobood inay ahaayeen yani markii hore gurigay iska yaaleen isagu ma ogeyn laakiin markii dambe anas baa u sheegay oo wuxuu yidhi rasuulka labadiisii kobood waaye buu yidhi qaala xadaana markaa naclaynkii waaye marka uu daliil u yahay qaala xadaanii moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa cabdulwahaab huwa cabdulwahaabi bnu cabdilmajiid athaqafi qaala xadaanaa ayuubu huwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy qaala xadaanaa xumayd bnu hilaal can abi burdata qaal akhrajat ilayna caaishatu radia allaahu canha waxay noo soo bixisay kisaa'an maro mulabadan aad u adag ama mulabadan laysku kabay maro maro lagu dhejiyey wa qaalad waxay tidhi fii haadaa kan dhexdiisa ayaa nusica ruuxu nabiyi sala allahu calayh waali wasalam fii haadaa kan dhexdeeda xaal uu yahay isagoo kan dhexdiisa ku sugan ayaa nusica ruuxu nabiyi sal l slam nebiga ruuxdiisa la siibay nebigu markuu dhimanayo maradaanu watay bay leedahay wazaada sulaymaanu can xumaydin can abi burdata qaal akhrajat ilayna caaishatu waxay noo soo bixisay isaaran hoosgunti khaliidan ka kan mimaa yusnacu bilyaman oo yaman kuwa lagu sameeyo ah wa kisaa'an iyo go' min haadihi tan allatii tadcuunahaa aada ku magacaabaysaan almulabadata midda aad tiraahdaan xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa iyadana waxay nebigu isticmaali jiray dharkii iyo waxyaabahaas iyadii baa soo bixisay marka lamana gadin mana la dhaxlin qaala xadaanaa cabdaan huwa cabdullaahi bnu cuثmaan abu cabdiraxmaan almarwasi can abi xamzata abi xamzahan waxaa la yidhaha abu xamzata asukari moxamed bnu maymuun moxamed bnu maymuun abu xamzata asukari waa ninkii cabdullaahi bnu mubaarak uu yidhi markii la weydiiyey jamaacada ii sheeg xadiidkii nebiga oo dhahayey hiya aljamaaca firqada badbaadaysa waa jamaacaduu yidhi nebiga sal l sl markaasaa cabdullaahi bnu mubaarak la yidhi jamaacada yaa waaye markaasuu yidhi abubakar iyo cumar waa yidhi jamaacadu markaasay waxay yidhaahdeen waa dhinteen abubakar iyo cumar markaasuu yidhi abuu xamsata sukari jamaaca ninkaa abuu xamsa la yidhaahdo moxamed ibnu maymuun waa jamaacu yidhi isagaa jamaacadii ah yidhi ayb marka ad culammadu waxay yidhaahdeen de isaga meesha uu joogay iyo sunnada iyo daacada iyo wanaagga iyo khayrka iyo ayuu ku caanbaxay marka waxaa dareeme jamaacadu marka dad tiro badan lagama wada jamaacadu waxay tahay manhajkii rasuulka ee asxaabta qofka matalayo ee u taagan huwa aljamaaca oo ibnu mascuud waxaa laga wariyey inuu yidhi aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wa in kunta waxdaka jamaacadu waa wixii xaqa waafaqo halba kaligaaba aada ahaatid mucaadi bnu jabalna wuxuu yidhi camru bnu maymuun alwdi ayaa waxaan ujeedaa ibnu mascuud aharkaas camru bnu maymuuna ka wariyey macnahaasuna marka sheegay aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdaka jamaacadu waa wixii xaqa waafaqo kaliga aad ahadi marka mafaahiimtaas marka mid ka mida w ama culummada in lagu sheego ama sawaadulacdamka jamaacadii lagu sheego wahaakada ee kooxahan iyo axsaabahan dhisan iyo lagama wada iyo dadkan iyagu intay wax isku nadaamsadaan iyagu markaa isla toosan waxaa dhici karta in badanoo ka mida inuu ku dhaboobayaba faman zuyina lahu suu camalihi fara'aahu xasanan jamaacadii marka waxaa weye ninkii manhajkiisu iyo dariiqiisu uu u egyahay dariiqadii asxaabta oo markii la arkaba dadku ay xasuusanayaan asxaabtii iyo nebigii iyo lagu xasuuso can caasimin can ibni siriin can anasin can anas bni malikin radia allaahu canhu ana qadaxa اnabiy sal l slam nebiga haruubkiisii ama weelkiisii inkasara waa jabay fatakhada makaana الshacbi anas wuxuu ka samaystay fatakhadadan faacilkeeda culamada badankood waxay leeyihin waa anas faاtakhada anas wuxuu ka sameeyey makaana الshacbi dilaaca booskiisa silsilatan kab oo min fidatin fidaa buu ka sameeyey fatakhada faacilkeeda anas in laga dhigo fatukhida saasna waa la dabdiyey waxaa laga samaystay oo laga dhigtay makaana shicbi waxaa laga dhigay silsilatan min fidatin inkastoo ibnu xajar uu leeyahay isaga fatakhada faacilkeedu nebigi inuu noqdana waa macquul uu leeyahay ayb xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya dee nebigu haruubkiisii qaala caasimun caasim waxa uu yidhi ra'aytu lqadaxa weelkii baan arkay wa sharibtu fiihi waana ku cabay weelkii baan arkay waanan ku cabay marka weelkaas lamana gadin dad qismo loo siiyena ma jirin anas baa awal haayey sidii buuna u haayey ayb xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya weelku haddii uu dilaaco kab yar oo fida ah haddii laga lagu samaysto dhib inuuna lahayn sideeda weelka dahabka iyo weelka fidada iyo waa la xarimay oo waa la isticmaalkiisa waa la reebay laakiin wax yar oo kab iyo waxaasa dhib ma lahan weliba fida hadday tahay wax yar oo daruura ay keento ama xaaja ay keento laa ba'sa ayb wax badan iyadu waxaa weeyaan xaajaba ha keentee karaaha iyo fuqahadu marka tafaasiil dheerdheer ay leeyihiin kutubta furuucda marka ay tilmaamayaan ay ku sugan dahabka asagu midna lama ogola ilig iyo waxaa in laga dhiganayo maahan qaala caasimu ra'aytu lqadaxa wa sharibtu fiihi qaala xadaanaa saciid bnu muxamed aljarmiyu wahuwa saciid bnu muxamed bni saciid aljarmi saduuqu rumiya bاtashayuc akhraja xadiidahu albukhaariyu wa muslim waabu daawuud wاtirmidiy qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa abi ana alwaliida bna kaiir waliid bnu kaiir xadaثahu can muxamed bni camr bni xalxalata addiiliy alwaliid bnu kaiir waxaa la yidhaha alwaliid bnu kaiir almakhzuumi abu muxamed almadani abu muxamed almadani saduuqu caarifu biاlmagaazi rumiya bira'yi اlkhawaarij akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can muxamed bni camr bni xalxalata addiiliy xadaثahu anahu xadaثahu ana bna shihaabi xadaثahu ana caliya bna xusayni xadaثahu anahum xiina qadimuu اlmadiinata caliy bn اlxuseyn markay madiine soo galeen min cindi yaziida bni mucaawiyata ay ka soo galeen xaggiisa maqtala xuseyn bni caliyin raxmat ullaahi calayhi xusein bin cali wakhtigii la dilay maqtal hadda waa masder oo waxaa weeyaan daraf oo miimi ah wakhtigii xusein bin cali la dilay markii ay yaziid ibnu mucaawiya xaggiisa ka yimaadeen siday uga yimaadeenna waxay tahay xuseen waxaa lagu dilay karbala nimankii shiicadaa khayaaneen way yacnii garabkiisay ka baxeen nimankii marka waxaa dilay cubaydullaahi ibnu ziyaad iyo nimankii ayaguna inkaarta qabay meeshaas joogay xuseen marka cali ibnu lxusein zayn alcaabidiin aabbihiis xusein ayuu la socday aabbihii xusein ayuu la socday ayb markii isagu nin yar buu ahaa waana iska xanuunsanaa way iska daayeen xuseen unbay dileen dadkii aalubeytkii xuseen la socday intii kale waa la soo waday waxaa la keenay meesha la yidhaahdo shaam ayaa la keenay oo yaziid ibnu mucaawiya uu joogay meeshaa marka shaam markii la keenay yaziid waxbuu soo siiyey waa soo waxbuu soo siiyey madiinaha la geeyey buu yidhi madiina la keenay markaas waay marka qisada hadda uu ka hadlayo wuxuu leeyahay anahum xiina qadimuu lmadiinata min cindi yaziida bni mucaawiyata maqtala xusein bni caliyin wakhtigii la dilay raxmat ullaahi calayh laqiyahu lmiswar bnu makrama ayaa la kulmay miswar baa cali bn xusein la kulmay faqaala lahu wuxuu ku yidhi hal laka ilaya min xaajatin hal laka ma leedahay ilaya xaggayga min xaajatin wax dan ah ta'murunii biha aad i amrayso aad i farayso faqultu lahu waxaan ku yidhi buu yidhi laa maya wax dana kaamalihi faqaala waxau yidhi fahal anta mucطiya sayfa rasuuli llahi sal l salam xuseenow seeftii rasuulka mid isiinaya cali bnu xuseinow seeftii rasuulka mid isiinaya ma tahay fa innii akhaafu waxaan ka baqayaa an yaklibaka alqowmu calayhi qoomkan reer bani umaya inay kaaga qaalib noqdaanoy kaa qaataane yani seeftan sida muuqato markii hore cali baa haystay nebigaa siiyey cali markii uu dhintay xuseen ayaa haystay xuseen markii uu la dilayna cali ibnulxusein zeynalcaabidiin gacantiisii soo gashay marka miswar ibnu makrama wuxuu leeyay seeftii rasuulka ii dhiib dadkan adigu waa kaa qaadanayaane saan u xifdiyo oon u ilaaliyo sidaasuu leeyahay xuseen isagu marka dilkiisana de waxaa weye isagoo naftiisa difaacayo u dhintay xuseen bin cali fidna kuma dhimanin laakiin markii uu madiine ka baxayey ee ay yidhaahdeen nimankii reer ciraaq ay ku yidhaahdeen noo imaaw annagaa ku kaalmaynayna waa ku garab istaagaynaa kaalay madax noo noqon markii ay sidaa ku yidhaahdeen xuseen halkaas buu tegey walacalla waxaa uu isyihi inuu isagu xallin karo oo waddo madax noqdo wax suubin karo wax hagaajin karo ayuu ku ijtihaaday meeshii markuu tegeyna nimankii garabkiisay ka baxeen khudlaan ay ku sameeyeen shiicada daa'iman wax lagu yaqaanana waayo inay dadka garabkooda ka baxaan khadalahum allahu tacaala markay sidaas yeeleen xuseen marka intay garabkiisii ka baxeen baa cubaydullaahi ibnu ziyaad oo u soo diray ciidan ciidankii baa marka u yimaadeen isdhiibay dhaheen ma isdhiibayuu yidhi waa la dagaaleen isaguna marka waa iska celiyey sidaasaa marka uu ku dhintay walidaalika culammadu waxay yidhaahdaan ina xusein ina xuseyna bna caliyin maata shahiidan isagoo wuxuu dhintay shahiid ah lanna naftiisuu difaacaya man qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid waman qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid waman qutila duuna maalihi fahuwa shahiid inuu isu dhiiba nimankaasna qasab kuma ahayn cubaydullaahi ibnu ziyaadna nin inkaar qabou ahaan oo iyagu reer bani umayo meesha madax uga ahaa waa ninkii yidhi caa'id ibnu camrin saxaabigii yanii tii saxaabigii uu ku yidhi markuu yidhi ey bunaya ina shara ricaa'i alxutama war wiilkaygiio nin saxaabiya usoo galay markaas wuxuu ku yidhi ina shara ricaa'i alxutama dadka waxaa ugu xun buu yidhi dadka madaxda ah kuwa dadka burburiyo oo baabi'iyo oo laayo oo danahooda yacni burburiyo ayaa dadka ugu xune iyaaka an takuuna minhum kuwaas inaad ka mid noqoto iska ilaali saxaabigii markuu sidaa ku yidhi buu wuxuu yidhi ijlis iska fadhiiso innamaa anta min nukhaalati asxaabi muxamed nebi moxamed asxaabtiisa buunshahoodaa tahay yuu yidhi waxba kuma toorin iska fadhiiso saxaabigii buu saa ku dhaha markaasuu saxaabigii waxau yidhi hal kaanat lahum nukhaalatun buunsho ma qabeen horta asxaabta rasuulka buunsho iyagu ma lahaayeenba maba lahaynuu yidhi buunsho innamaa kaanat innukhaalatu fii man bacdahum wa fii hayrihim dadka ka dambeeyo iyo keyrkood baa buunsho ah buu yidhi laakiin iyagu buunsho ma lahayn waa iska fariisama ninkaasoo ah markii xuseen la dilayna kutub taariikh waxay sheegayaan inuu soo baxay ul intuu soo qaatay ou sanka sidaa uga gelgeliyey isagoo marka waa meydkiisii markaasu wuxuu leeyahay alla yacnii qurux badanaa yaa uga ekaansho badan awowgiis saasuu leeyahay sanku ka gelgelinana ilaahay marka de cuquubadii baqyiga ayaa ku dhacday ninkaas inta marka isagana lagu soo duulay oo la dilay isaga iyo toddobaato iyo yacni boqolaal dadaba inta la dilay ayaa masjidka kuufa bannaankiisa saas loo safay meydkoodii markaasaa isagii waxaa la yidhi abeeso ayaa intay good weyn baa intuu soo orday intii dad meeshaas ku dhimatay intuu soo dhexmaray soo dhexmaray ayuu ninkan intuu u yimid bowsanka dalaq ka yidhi marka baqiga iyo gardarrada caaqibadeeda qofku waa ku imaanaysaa un yowma maa wax ka soo degdeg badan ma laha ninkii dad gardarraysto oo dad ku xadgudbo qabla alqiyaama intaan la gaarin waa dhidhamina isagana marka qofka inuu dulmiga iska ilaaliyo xuseen bin cali marka dadku de laba daraf ahlu sunnaha saasay ka aaminsan yihiin dagaalkii uu ku dhintay fidno ma ahayn isagoo naftiisa difaacayuu dhintay laakiin ibnu cumar iyo saxaabadii madiino joogtay iyagu waxay arkaayeen xuseen inuu iska joogo meeshaas iyo ciraaq inaanu aadin oo weliba ibnu cumar intuu la hadlaybu wuxuu yidhi iska joog markaasu isaguna ijtihaadkiisu wuxuu arkaya bal inuu xal u noqon karo dadka waa baxay ciraaq buu saa ku aaday markii uu sagootinayay ibnu cumar wuxuu ku yidhi yacnii allah kuu naxariisto yacnii yarxamuka allaahu ama raximaka allaahu min qatiil allah kuu naxariisto waxaan arkayaa mid la dili doono inaad tahay sidaasuu ibnu cumar ku yidhi iska joogi iska joogiddiibuu u ishaaray markii dambe waa xuseen waa kii markaa la dileen qisadaasoo marka maqtala xusein ibni caliyin raximahu raxmatullaahi caleyh saas u jeedaan marka wuxuu yidhi seeftaasi waxaan ka baqayaa inay dadkaas gaartee oo lagaga adkaadee ii dhiiba aniga ii dhiib waymullaahi dhaar alle eh lain acdaytaniihi haddaad isiiso laa yakhlusu ilayhim abadan weligood u tallaabi maayo seeftu ma gaarayso xataa tublaqa nafsii ilaa nafsadeyda la gaaro ilaa ay iga dilaan ma qaadanayaan ina caliya bna abi aalib cali khaaba wuxuu doonay ibnata abi jahlin abu jahl gabadhiisa calaa faatimata calayhi asalaam faaimo korkeedu ku doonay yanii isagoo faaimo qaba iyo haddana gabarh abu jahl dhalay buu doonay fa samictu rasuula اllahi sal l slam nebigaan maqlay yakhdubu nnaasa isagoo dadka u khudbaynaya fii dalika arrinkaaga uga khudbaynayo calaa mimberihi mimbarkiisa korkiisa haadaa kan ah wa ana aniguna yowmaidin maalinka almuxtalimu nin qaangaaran ahaa buu yidhi markaas faqaala waxau yidhi ina faatimata faatima minii anay iga mid tahay wa ana aniguna atakhawafu waxaan ka cabsanayaa an tuftana fii diiniha diinkeeda in la fidneeyo uma dakara sihran lahu nebigu wuxuu sheegay nin xidid u ahaa oo isagu uu sadog u ahaa min bani cabdishamsin reer bani cabdishamsi ah ninkaana wuxuu ahaa abulcaas ibnu rabiic faathnaa calayhi nebigu waa ammaanay fii musaaharatihi iyaahu xididtinimadiisaasuu ku ammaanay qaala waxa uu yidhi xadaanii waa ii warramay fasadaqanii waa ii run sheegay wa wacadanii ballanqaad buu ii sameeyo ballan ayuu i siiyey fawafaa lii waa ii oofiyey wa innii anigu wuxuu yidhi nebiga lastu uxarimu xalaalan anigu wuxuu yidhi shay xalaala ma xarimaayo walaa uxilu xaraaman shay xaaraanana ma xallilaayo walaakin wallaahi baan ku dhaartay laa tajtamicuu bintu rasuuli llaahi sal l slam nebiga gabadhiisa iyo wa bintu caduwillaah iyo ilaahay cadowgiisa gabadhiisa ma kulmaayaan abaddan weligood hal guri ku kulmi maayaan iyo hal xarig ma ku kulmaayaan buu yidhi nebiga sal l slam marka xadiidkan iyo wixii sharax laga yiri iyo meelaha kitaabu nikaax iyo meelahaas u noogu imaan doono halkaasaan uga sheekay doonaa marka dadadkan mustashriqiintaa si khaldan uga faa'iidaysto meelahaasaan uga hadlayna markaan gaarno qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaanaa sufyaanu can muxamed bni suuqata can mundirin can ibni اlxanafiya qaala low kaana caliyun radia allaahu canhu cali hadduu ahaan lahaa daakiran mid ka sheegayo cuhmaana cuhmaan radia allaahu canhu ay suu-an yacnii cali haddii uu yahay cuhmaan xumaan mid ka sheegayo haddii uu yahay dakarahu uu sheegi lahaa yowma jaa'ahu naasun markay dad u yimaadeen cali fashakuu sucaata cuhmaan fashakow waxay ka andacoodeen oo ka sheegteen sucaata cuhmaan cuhmaan dadka shaqaalihiisay ka cawdeen yacnii wuxuu leeyahay moxamed ibnu alxanafiya haddii cali cuhmaan uu xumaan ka sheegi lahaa uu ka sheegay ama uu xumaan ka sheegayaba wuxuu ka sheegi lahaa maalinkii cali ay u yimaadeen dad ka sheeganayo dadkii cuhmaan shaqaalihiisa ahaa u ahaa faqaala lii caliyun cali baa wuxuu igu yidhi buu leeyahy moxamed ibnu alxanafiya dhahayo wiilka idhab tag ilaa cuhmaana cuhmaan u tag fa akhbirhu u sheeg annahaa sadaqatu rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam maalkan iyo amwaashaani sadaqadii rasuulka inay tahay famur sucaataka shaqaalahaaga waxaad amartaa yacmaluu bihaa ha ka shaqeeyaan si wanaagsan yacnii ha ugaga shaqeeyaan fa ataytuhu bihaa waan ula imid warqaddii baan soo qaaday waan ula imid markaa oo fariintii baan u keenay faqaala waxa uu yidhi cuhmaan ignihaa cannaa iqnihaa nagala tag yacni canaa anaga xaggeena ya haa waa soo wadaa iqnihaa canaa bacdi waxaay dabdiyaan aqnihaa rubaaci hulaaji khaaabi marka isagu wuxuu yidhi waa kelimatun macnaaha tarku waاlicraab waa kelimo macnaheedu ay tahay ka tegitaan iyo ka jeesasho ومنه qwله تaعaaلى وتwlw واsتغنى اللaه واsتغنى اللaه ilaahay baa ka tegay waay macnaheed ay tarakhu waana ثuلaaثي min hanya haniya fahuwa haanin waصfigu saasuu noqona ismu faacilka haniya waa ficilkii fahuwa haanin ismigii faacil haanin ay haaniyun haaniyun faacil mil calima fahuwa caalimu kutubta qaar waxaa ku dhacday agniha bihamsati اlqaci agnihaa canaa nagala tag yani waxaan waa ka deeqtoonnaa yani waxau ka wadaa marka cumaan hadalkan wuxuu u jeedaa waa ogahay xukunkan waan aqaanaa waanan ogahay faataytu biha caliyan cali baan ula imid faahbartuhu waan u sheegay faqaala waxau yidhi dachaa dhig xayu akhadtaha meeshii aad ka qaaday iska dhigu yidhi warqadda waa yahay marka haddii cali marka uu cumaan wax ka sheegayo maalinkaas wax ka sheegi lahaa warqaddii uu u diray cumaan uu ku soo celiyey cumaan marka kusoo celinta uu kusoo celinayana de ujeedku maahan yacnii inuu ka wado sidaan doonaan yeelayaa iyo maahane macnuhu waxaa weeyaan ayb ayb laa xaajata lana fiihi wax xaajaa kamalihin waa ognahay ay أن cثmaan inama raddahu لأnnahu cindahu cilma min dalika faاstغnaa canhu yacni cilmi waa u leeyahay arinka arrinkan aan ugaga deeqtoomatan wayustafaadu min alxadiiثi marka xadiidka waxaa laga qaadanaya badlu الnaصيxati lilumaraa dadka madaxda in naseexo la siiyo ninku markuu madax yahay in loo galo khayrka loo sheego ayb loo naseexeeyo weligood waa samay jireen marka ahlucilmiga wakashfu axwaali man yaqacu minhu alfasaadu min atbaacihim iyo dadka dadkaas madaxda dadka raacsan ee shaqaalaha u ah fasaad mar haddii uu ka dhaco in ninka loo sheega madaxda war ninka shaqaalahaaga waxaasuu samaynayaa nacam dadkan ka celi in la yidhaahdo nacam saas inay bannaan tahay imaamu nawowi marka waa kuwa aad baa marka qoraallada imaamu nawowi laga haayo ama yacni laga u qoray dadka madaxda iyo boqorada iyo salaadiinta uu u qori jiray badanaa yacni isaga boqorada iyo dadka raacyada ayay u dhexay jireen dadkana waa u naseexay jireen madaxdana waa u naseexayn jireen mararka qaar waxaa laga yaabaa ninka madaxda ninbuu dirsanaa shaqo u dhiibaya isagu ma oga ninka madaxda ninkan baa marka hoosta xumaan ka samaynaya marka ninkan madaxdaana haddii aan loo sheegin marka dee see ku ogaanaya waa dhici kartaa inuu inta wax baaro haddana in la iska qariyo waa iska bani aadam marka in loo sheegi karo la dhihi karo warkaas waxaasuu samaynayayo dadkuu dulminaya dadka ka qaba nacam laakiin hadda dulmigii wuxuuba noqday makshuuf hadda dulmi loo sheego ee dadka madaxda yani haddaynan isyeelyeelaynin waa ujeedaan dulmiga dhacaya labaatameeye soddomeeye afartameeye kontameeya iska dhimanaysa nacam dadkii ayagu ay soo direen oy qoryaha u dhiibeen gacantooday ku dhimanayaan nacam dadkaas ma waynan xaq ku lahayn dadkaas marka nacam saa ku dhimanaya nacam ma kula tahay ilaahay agtiisa dhiigoodu inuu bilaash yahay marka ninkii kursigaas doona dhib badan isagana waa u yaallaan wuxuu yidhi marka ayb ow habata cindahu wakana atadbiiru yaqtadii taakhiira alinkaar ow kaana aladii ankarahu min almustaxabaati laa min alwaajibaati walidalika cadarahu caliyun walam yadkurhu bisuu marka calina waa uu cudur daaray cusmaan xumaan kuma sheegin ayb maxaa yeele shayga lagu inkiraa shay iska mustaxab inuu ahaa baad dhici karto ayb ama shay yacnii in la inkiraaddiisu dib in loo dhigay inay keenayso inuu u arko oo cumaan sidaa cudurdaarka uu qabay saa darteed cali marka aan waxba uga sheegin macalushaahidka laakiin hadda wuxuu u keenay xadiidkan meeshaan sadaqadii nebiga sal ll slam oo cali waxa uu yidhi annahaa sadaqatu rasuulillahi sal l slm wa qaala alxumaydiyu xadaanaa sufyaan sufyaankan yaa waay ya ibnu cuyayna xumaydina yaaw ya cabdullahi bn zubayr abubakr alxumaydi qaala xadaanaa moxamed ibnu suuqa oo sanadka meeshaan isaga soo dhaca marka qaala samictu mundiran الthawriya can ibni اlxanafiya qaala arsalanii abii khud hada اlkitaaba fadhab bihi ilaa cuثmaan warqadan qaad cuثmaan la tag faina fiihi amra الnabiy sal l slam bisadaqati waxaa ku yaalla buu yidhi marka nebiga amarkiisii oo sadaqada ah ayb mundirkaas marka waxaa weeyaan marka ninkan gadaal uu ka sheegay waa mundir aلthawri oo mundir ibnu yacla abu yacla athawri ayaa la yidhaha waa hiqa waa nin kuufi baabu اdaliili calى ana alkhumusa linawaa'ibi rasuuli اllahi sal ا l slm wاlmasaakiini waiihaari الnabiy sal ll slm ahla الsufati wاlaraamila baabu daliili baabu bayaani daliili daliilkii cadayntiisiiba u baab yahay calaa ana alkhumusa khumuska linawaa'ibi rasuuli llahi sal l slam nebiga waxyaabaha la soo gudboonaanayo inuu u sugnaaday yani khumuska waxyaabaha nebiga la soo gudboonaado inuu ku xalliyo deliilka ku soo arooro khumusku meeshaa inuu kusugnaa u sugnaaday deliilkeeda cadayntiisiiba u baab yahay waalmasaakiini iyo masaakiin masaakiinta waiihaari الnabiy sal l slam iyo nebiga doorista uu u dooray ahla sufati dadka ahlu sufada ah wاlaraamila iyo garoobada yacnii nebigu mararka qaar intuu naftiisa ka dooro ayuu wuxuu u doori jiray maalka uu siin jiray ahlu sufa ahlu sufana waxay ahayn dad masaajidka degan fuqara ah muhaajiriin ah oo nebiga uun markaa diinta ka dhegaysto bay ahaayeen ibnulmulaqin marka tawdiixa wuxuu leeya waxaa laga qaadanaa ninka iska xerowga oo diinka barto ee najaabo fiican diinka u leh barasho diinta u leh in isaga markaa dad badan laga hormarin karo waxsiintiisa ayb maxaa yeeley ninkan marka diinta baranayo ee diinta u faaruq noqday meeqo qofoo anfaca ummadda dhan oo anfaca ummadda dhan buu anfaca ummadda wax loogu kaalmeeyo diin ka fiican maa jiraan ayb ninkan cilmiga baranayo maanta haddaad ku kaalmayso berri hadduu mufti noqdo ka waran oo ummaddan uu mufti u noqday ajarkiisaaad leedahay ayb muhiimad weynu u haya laakiin dadka maanta haddii la yidhaahdo dantiinna yaa ugu badan dadka dantiinna haya ummado kale dad kaley sheegayaan ninkan masaajidka joogay wax baranaya isagu xabal lama ah waalaraamila iyo naagaha aan nimanka lahayn garoobada ama laga dhintay xiina sa'alathu faatimatu faatima markii ay su'aalatay wa shakat ilayhi ay ugaga cabatay addaxna shiidka waraxaa iyo shiidka shiiditaanka iyo waraxaa shiidka an yakhdimahaa inuu u adeejiyo khaadim inuu siiyo min asabyi uu ka siiyo fawakalahaa ila allaahi ilaahay buu markaa u xil saaray oo yacnii ilaahay xaggiisaad ka doonanaysaa adkaartaan akhrisay waxaan iska dhaafay fawakalahaa ila allah yacnii ilaahay buu xaggiisa u diray yani meesha wuxuu ka wadaa imaamu albukhaari khumuska waxaa lagu bixinaa nebiga wuxuu ku yimaado saasoo ay tahayna nebiga waxyaabaha ku yimaado wuxuu hormarin jiray dadka ducafada ah dadkaas ahlu sufada ah iyo dadkaa yacnii haweenkaa garoobada ee wax fiirina aanay jirin sida badan ama isaga qoyskiisa qoyskiisa yacnii faatima iyada markay nebiga u timid oo ay tiri rasuul allow shaqadii gurigaa iga badatay shiidka dhibaatadan kala kulmaayo gacmaheedii iyo waxyaabahaas markay ugaga cabatay nebigu adkaaruu baray khaadim iyo ma siinin meeshaas marka bukhaari wuxuu ka fiirinayaa khumusku madhab marka bukhaari isaga wuxuu qabaa khumuska aalu beytka nebiga marka la leeyahay waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurbaa marka la leeyahay qaraabada nebigu wax ayagu xaq ay u leeyihiin ma jiro agtiisa ilaa haddii xaq ay u leeyihiin ou jiro faatimuu sii lahay uu leeyahay aalubeyt yaa ka aalubeytsan iyada cid ka aalubeytsan ma laha intuu faatimo ka wareejiyeybuu ahlu sufa iyo araamil iyo ayuu la doontay uu siiyey bukhaari marka isagu saasuu leeyahay laakiin fuqahadu waxay u badan yihiin shan baa loo qaybinaa khumuska qayb waxaa iskale nebiga masaalixda ayaa lagu qabanaa kadibkiisii qayb waxaa iskale qaraabada nebiga reer bani lmualib iyo reer bani haashim qayb waxaa iskale waletaama agoonta qayb waxaa iskale masaakiinta qaybna waxaa iskale musaafirka fuqahada saasay u badan yihiin laakiin qowlkan hadda bukhaari iyo rag kalena waxay qabaan welidil qurbaadaasi wax iyagu ay gaar u leeyihiin ma jiraane mararka qaar inta laga tagaa cid kalea la siinayo saasuu kale arka yani isagoo meeshuu ka fiirinaya waxay tahay imaamka ayaa meeshuu doona dhigaya ee wax la kala qaybqaybinayo ahlu beytka ay wax gaara ku leeyihiin iyo ma aha ayb xadiidkan marka sidaas u keena tarjamadana macnaheedu saas qaala xadaanaa badl bnu اlmuxabar wahuwa iqaة habtun ila fii xadiiثihi can zaa'idata bni qudaama akhraja xadiiثahu albukhariyu wاlarbacة qaala ahbaranaa shucbatu qaala ahbaranii اlxakm qaala samictu bna abi leyla cabdiraxmaan bn abi leyla qaala samictu bna abi layla yaquulu yani ahbaranaa caliyu ana faatimata calayhi asalaam ishtakat maa talqaa waxay ka cabatay waxa ay la kulmayso min araxaa shiidka ay kala kulmayso mima tadxanuhu waxa ay ku shiidaysana ah fabalagahaa ana rasuula اllahi sal l slama waxaa soo gaartay nebigu utiya bisabyin nebiga in loola yimid maxabis inta jihaad la qaadaa qafaal badan baa la helay addoomo badan fabalagahaa ana rasuula اllahi sal l slam utiya bisabyin faatathu way u timid tas'aluhu iyadoo su'aalanaysa khaadiman adeege addoon u shaqeeyo iyadoo weydiisanayso falam tuwaafiqhu ma aynan haleelin nebiga ma aynan helin fadakarad licaaishata bay u sheegtay fajaءa اnabiyu sal l slam nebigaa yimid fadakarat dalika caaishatu lahu caaishaa nebiga arrinkaa u sheegtay faataanaa waa noo yimid waqad akhadnaa madaajicanaa faataanaa waa noo yimid waqad akhadnaa madaajicanaa inagoo jiifkeennii qaadanay seexanay fadahabnaa linaquuma waxaan doonnay inaan kacno faqaala waxa uu yidhi calaa makaanikumaa booskiinna meeshiinna xataa wajadtu barda qadamihi ilaa aan helay gomadiisa qabowgeeda calaa sadri laabteeda aan ka dareemay ka helay faqaala waxau yidhi alaa adullukumaa miyaanan idin tusaynin calaa khayri maa sa'altumaanii wixii aad is-su'aalateen wax ugu fiican alaa adulukumaa miyaanan idin tusaynin calaa khayrin dhahaay wax ka khayr badan mimaa sa'altumaani waxaad isu-aasheen wax ka fiican calaa khayrin marka waa afcalu tafdiil mintaasna waa shayga mafduulu calayhiga mintii geli jirteen mimaa sa'altumaani idaa akhadtumaa madaajicakumaa haddaad qaadataan jiifkiina fakabira allaha ilaahay weyneeya arbacan waalaaiina waxmadaa alaaan waalaaiina wasabixaa alaaan waalaaiin faina dalika khayrun lakumaa mima sa'altumaahu kaasaa idinkaga khayr badan waxa aad su-aalateen maxalushaahidka marka waxay tahay nebigu qafaal waxaa u yimid addoomo haniimaa u timid addoomaa loo keenay haddii marka aalu beytka wax u go-an ay jiraan faatima xaqeedu sii lahay nebiga sal l slam laakiin shanu lkhumus ayaa wuxuu yahay in imaamku u yaallaa hadduu doono sidau doono ka yeeli karaa hadduu doono masaakiinuu siinayaa hadduu doono wuxuu siinayaa yanii masaalix kaleu ku qabanaya haddii uu doonana yanii aalu beytkii waxbuu ka siinaya waa amru lkhumusi ila alimaam bukhaari marka saas u deliishan rabaa meesha oo haddii laakiin wax go-anoo xaq la mutaystay sida arbacatu akhmaaska oo dadka muqaatiliinta la siinaayo wax sidaasoo kale ah hadday ahaan lahayd faatima waxeeduu siin lahaa nebiga sal sl ila welidilqurbaa bay ka mid tahay baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisii macnihiisiibuu u baab yahay fa ana lilaahi khumusahu walirasuul yacnii lirasuuli rasuulka waxaa u sugnaaday qasma daalika yacni ana lirasuuli rasuulka wuxuu leeyahay qasma daalika haniimada qaybinteeda wa qaala rasuulu llahi sal l slam nebiguna waxauu yidhi inama ana qaasimun anigu waxaan ahay mid wax qaybinaayo wa khaasinun iyo mid wax kaydinayo wallaahu allana yucdii isagaa siiyo tarjamadan marka waxayna tusay bukhaari wuxuu doortay meeshaanna tafsiirka aayadda laba qowlaa ku jirto ahlucilmiga waxay u badan yihiin calaa ana allaama fii qowlihi lirasuuli laamulmilki inay tahay waclamuu annamaa hanimtum min shayin faana lilaahi alla waxaa u sugnaaday khumusahu walirasuuli rasuulkana khumus buu leeyahay isagana khumusku wax ku leeyahay laamku marka waxay ka dhigaan akharu lmufasiriin laamulmilki bukhaari laakiin wuxuu leeyahay ayb wa ana lirasuuli khumusa alkhumus min alghaniimati sawaءn xadara alqitaala aw lam yaxdur wahal kaana yemlikuhu owlaa ma milkin jira ma sameeya wajhaani lishaaficiyati wamaala albukhaariyu ila haani nebigu inuunan milkinaynin qisadaanuna marka udeeyay bukhaari marka isaga wuxuu leeyahay fa ana lilaahi khumusahu wa lirasuuli laamtan waxay tahay qaybintiisa ayuu nebigu leeyahay soo laba kale ma aha marka qaybtiisu inuu qaybiyo ayuu leeyahay iyo asagaaba iska leh laba soo kale ma aha akaru lmufasiriin isaga iska lehay leeyihi bukhaari laakiin wuxuu doortay isaga nebigu milki uma lahane khumusulkhumuska isagu milki uma lahane qaybintiisa ayuu leeyahay inuu hadba meeshuu doono ku qaybqaybiyo ku dhexbixiyo waa la fahmaan umalayna ayb yacni lirasuuli qasma dalika waqaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku waxa uu yidhi inamaa ana qaasimun wakhaasinu wallaahu yucطi qال xdثna أbوالوليد وهuو هiشhام بن cبدالملك الطyالسي qال xdثnا شhuعبة عن سليمان ومنصور وqتاaدة أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن cبداللahi رضي الله عنهma أنه qاaل wuلida لرaجuل minا nin anaga naga mida ayaa loo dhalay min الأنصاaر أنsaarta ka mida غuلaaم wiil baa loo dhalay faaraada wuxuu doonay an yusamiyahu muxamadan inuu ku magacaabo qaala shucbatu shucba wuxuu yidhi fii xadiidi mansuur ina alansaariya qaala ansaarigii waxa uu yidhi xamaltuhu calaa cunuqii qoorteydan kusoo qaaday faataytu bihi nabiya sal l slam nebigan ula imid wa fii xadiidi sulaymaanna wulida lahu ghulaamun baa loo dhalay faaraada an yusamiyahu muxamadan ayuu doonay inuu ku magacaabo qaala waxau yidhi nebigu samuu bismi magacayga isku magacaaba walaa takanaw bikunyatii kunyadayda ha isku bixinina ha iskugu kunyayninina fa innii inamaa juciltu aniga waxaa la iga dhigay qaasiman mid wax qaybiyo aqsimu baynakum dhexdiinaan ku qaybinayaa meeshaasu ka rabaa marka anu qaasim un baan dhahay wax kale ma ahi anu wax gaara anuu leeyahay ma jiro laakiin qaasim ayaan ah waa idiin qaybinaya wa qaala xuseyn bucitu qaasima aqsimu baynakum waa la isoo diray waa la isoo bixiyey anuu xaal aan ahay mid wax qaybinayo aqsimu baynakum dhexdiinaan ku qaybinaya wa qaala camrun ahbaranaa shucbatu can qataadata qaala samictu saalima can jaabirin araada an yusamiyahu lqaasim inuu ku magacaabo doono haddii marka cunugiisa uu qaasim ku magacaabo isagana muxuu noqonaa kunyadiisa abulqaasim ay noqonaysoma faqaala nabiyu sal slam tasamaw bismii walaa taktanuu bikunyatii kunyadeyda ha isugu kunyaynina qaala xadaanaa maxamed ibnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan can ilacmash can saalim bn abi ljacd can jaabir bni cabdillahi alansaariy qaala wulida lirajuli mina ghulaamu fasamaahu lqaasima faqaalat ilansaaru waxay tihi laa nukaniika abalqaasim walaa nuncimuka caynan abulqaasim walaa inaanan kugu kunyaynaynin walaa nuncimuka mana kugu raaxaynayno caynan xagga isha il ahaanna kugu raaxayn mayno inaan saa ku dhahno aan naga sugin walaa nuncimuka caynan waa tamyiiz marka fa ata nabiya sal l slam nebigiibuu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi wulida lii ghulaamun wiil baa la ii dhalay fasamaytuhu lqaasima faqaalat ilansaar ansaar baa waxay tihi laa nukaniika abalqaasim nukaniikana waa la dhihi karaa nakniika walaa nuncimuka caynan faqaala nabiyu sal l slam axsanta axsanat ilansaaru dheh ansaar way wanaajisay fasamuu bismii walaa takanuu bikunyatii ay walaa tatakanuu walaa tatakanuu bikunyatii fainamaa ana qaasimun qaala xadaanaa xibaan bnu muusa qaala ahbaranaa cabdulaahi can yuunus can izuhriyi can xumayd bni cabdiraxmaan can xumayd bni cabdiraxmaan annahu samica mucaawiyata yaquul qaala rasuulu llahi sal l slam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ilaahay qofku khayr la doono diinta ayuu fahamsiiyaa marka meeshaa yufaqihu fi ddiin xadiidka culamadu waxay yidhahdeen manduuqii mafhuum buu leeyahay manduuqiisu wuxuuna tusaa uu tilmaamaa ninkii ilaahay khayr la doono diintuu fahamsiina mafhuumkiisuna muxuu noqonayaa ilaahay ninkii uusan khayr la doonin diinta ma fahamsiiyo marka ninkii ilaahay diinta uu fahamsiiyey waa u roonaaday khayr buu la doonay waa inuu ilaahay ku mahadiyaa haddii laakiin uu yidhaahdo waa laga fiican yahay hebel waxaasuu bartay kaas kale waxaasuu yaqaanaa ninkan intaasoo daarood buu leeyahay ninkan intaasoo hanti ah lacag buu leeyahay adigii baa meesha lagaaga tegay hadduu aamino waxay noqonaya nicmadii ilaahay ninkaa waa xaqiray siday tahay u xaqiray walidaalika abuu shaama kitaabkiisa la yidhaha khudbat lkitaabi almu'amal wuxuu yidhi isagoo ka qaadanaya aayadda walaqad aataynaaka sabcan min almahaani wاlqur'aana alcadiim ilaahay markuu nebigiisa ku yidhi wuxuu daba dhigay laa tamudanna caynayka ilaa maa matacna bihi markailaahay nebigu markuu qur-aanka ugu nicmo sheegtay kadib wuxuu yidhi ishaada ha ku taagin ha jalleecin kuwa aan ugu raaxaynay anwaac adduunye ah ha jalleecin adiga maxaa yeele adiga qur-aan weynaa lagu siiyey inaad jalleecdaa maaha walidaalika marka culamadu waxay yidhahdeen qof walbaa oo ilaahay diinta uu baray qur-aankii uu baray ee markaasi wax kale u hanqal taago ee waa lagaa fiican yahay is yidhaahdo nicmadii alla waa xaqiray waxaa ka sii xun marka mid ninkaasi inuu u xuub siibto wax ka sii xun waa yacnii adduunyadan hadda iska mubaaxa ah intuuba ka sii tago adduunyo liidata inuu haddana sii aado oo markaas wuxuu noqonaa dabcigii yahuuddoo kale yahuudda ilaahay wuxuu yih lamaa jaaahum rasuulu min cindi illaahi musadiqun limaa macahum nabada fariiqu min aladiina uutuu lkitaaba kitaaba allahi waraa'a duhuurihim kaannahum laa yaclamuun maxay raaceen markaas watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaan kitaabkii allaa la siiyey gadaalay ka xooreen markaasay waxay raaceen buu ilaahay yidhi shayaadiintu waxa ay mulkigii sulaymaan korkiisa ku akrinayeen oo sixir iyo waxyaabahaas marka ninkii inta qur-aankii iyo kitaab alle ka tegay sixir aadayna ka sii xun banaaayb waa arkay dad badan oo intay qur-aankii ayagoo xifdisan yacnii diin iyo yacnii dugsi dhigitaan iyo qur-aan xifdis iyo wanaag iyo markaa ilaahay uu siiyey intay ka tageen faal iyo yacnii iyo wax daran iyo caraafnimo iyo jinni lala shaqaysto dad aadayaa jiran eber qur-aankii marka qalbigooda waa ka baxa walciyaadu bilah marka ninkii ilaahayda qur-aan iyo diin uu baro inuu ilaahay ku mahadiyo wax kaloo lagu sii lahayo ka fiican ma arkaysid ninka daalibu cilmigaa marka waxa uu baranayo wixii ugu fiicnayo la baro lahay keliya waxaa laga rabaa inuu ilaahay baryo inuu ilaahay ku ilaaliyo ayb waa markaa labadaas mafhuum xadiidkan manduuqii mafhuumkaasuu leeyahay wallaahu alla almucdii weeyaan midka siinaayo alla isagaa xaqiiqa dadka wax siiyo ayb ninba ilaahay waxbuu siinaya marka wa ana aniguna alqaasimu midka qaybinaya wax siinta allah iskale anu laak waa qaybiyaa walaa tasaalu haadihi lummatu ummaddan ka tegi mayso daahiriina yacni qayb ka mid a daahiriina inay yihiin kuwo sarreeyo muuqdo calaa man qofka qolo korkood khaalafahum yacnii iyaga khilaafay inay korkooda ka sarreeyaan oy ku muuqdaan ka suuli maayaan xataa yaatiya amrullah ilaa ilaahay amarkiisa uu ka soo dhowaado ilaa qiyaamuhu ka soo dhowaada wahum iyaga oo daahiruuna muuqdo sarreeyo xadiidkan marka macnihiisa kitaabu ulctisaam bisunan iyo kaga hadli doonaa meelahaas ku sheegay imaamu albukhaari dadkan daa'ifadan la sheegayo wuxuu ku fasiray qaala hum ahlulcilmi buui dadkaas sarreeyo wuxuu yidhi waa ahlucilmiga hum ahlu lcilmi waayahay qaala xadaanaa mxamed bnu sinaan qaala xadaanaa fulayxun qaala xadaanaa hilaalu can cabdiraxmaan bni abi camra can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama qaal maa ucdiikum anuu waxba idin siin maayo walaa amnacukum wax idiin diidi maayo yani waxna idinma diidi karo waxna idinma sii karo inamaa ana qaasimun anuu waa qaybinaya un qaybiyaan ahay adacu xaysu umirtu qaybtana waxaan dhigayaa meeshii lay amray oo haddii ilaahay yidhaha waxaan meeshaas dhig waa dhigayaa kaas hebel sii waa siinayaa xaqiiqda ilaahay waa marka midka wax bixiya qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yaziid wahuwa almuqri qaala xadaanaa saciid bnu abi ayuub qaala xadaanii abulaswad can ibni abi cayaashin wasmuhu nucmaan can khawlata alansaariyati radia allaahu canha qaalat samictu nabiya sal l slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay ina rijaalan rag yatakhawaduuna fii maali illaahi ilaahay maalkiisaay dabaalanayaan bigayri xaqin xaq la'aan falahum naaru naar bay leeyihiin yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha kuwaasi naaray leeyihiin xadiitan o dhan marka bukhaari wuxuu u keenay nebigu inuu maalka ka yahay qaasim bism isagu milki gaaro uu u leeyahay male waa qaybiye isaga marka madaabtaas uu ku tegay buu intaanu adilaa marka uu u keenay baabu qowli nabiyi sal l slam nebiga qowlkiisii macnihiisii caddayntiisii u baab yahay uxillat lakum اlghanaa'im hanaa'imtii baa la idiin xalaaleeyey wa qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi wacadakum اllahu alla wuxuu idiin ballan qaaday maqaanima kaiiratan maqaanim fara badan ta'khuduunahaa kuwaasoo aad qaadanaysaan wa hiya lilcaammati cumuum ayaa usugnaa wahiya iyadu lilcaammati bay u sugnaatay dadkoo dhan xataa yubayinahu rasuulu sala allahu calayh waali wasalam ilaa nebigu uu caddeeyey oo inta la siinayo iyo sida dadka loo siinayo qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa xusayn can caamiri can curwata albaariqiy radia allahu canhu can nabiy sal l slm qaal alkhaylu fardaha macquudun kuwa la guntay waay fii nawaasihaa foodaheeda alkhayru khayrka kuwa lagu guntay waay macquudun kuwa la guntay waa alkhayru khayrkii yaa la guntay fii nawaasihaa baa lagu guntay foodeeda waljru iyo ajarkii iyo walmaqnamu iyo haniimadii ilaa yowmi alqiyaama meesha hadda marka khayr haddii lagu sheegay de waa in la qaadan karo xalaal ay tahay qaala xadaanaa abulyamaan qaala ahbaranaa shucaybun qaala xadaanaa abu zinaad can ilacraj can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اlahi sal slm qaal idaa halaka kisraa kisraa hadduu halaagsamo falaa kisraa bacdahu gadaashiis kisraa ma ahaanayo waidaa halaka qaysaru falaa qaysara bacdahu waladii nafsii biyadihi latunfiqunna waad nafaqaynaysaan oo nafaqaynaysaan oo nafaqaynaysaan kunuusahumaa kaydkooda ayaad nafaqaynaysaan fii sabiili illaah ilaahay jidkiisaaad ku nafaqaynaysaan ayb latunfiqunna maxaa loo goday qaafkaasna nuunutowkiida ficilka la xiriirsatay ficilka mudaaric haddii nuunutowkiid ay la xiriirsatay mabniic alfatx inuu ahaaday ahayd maxaa goday marka latunfiqunna waa sax iyada xataa leesh yaa sheega ya ha latunfiqunna waa afcaal lkhamsa waayo hadda yani nuun tawkiidka marka ficilka mudaaric mabni ay ka dhigayso itisaalkeeda uu mabni ka dhigaa waxaa shardi ahaa nuun tawkiidku inay ficilka toos ula xiriirsanto soo ma ahayn ficilkan toos ulama xiriirsana lanna nuunu tawkiidkii iyo ficilka aakhirkiisa waaw muqadara ah udhaxayso waaw muqadara ah u dhaxayso mar haddaysan mubaashir noqoninna ficilka afcaalulkhamso iska noqona soo ma garanin oo yacnii waawdaas muqadarada inay muqadaro tahay maxaa laga garanaa damada laftirkeedaaba in meesha waaw ka maqan yaha damadaaba na tusaysa ayb waficlu amrin wamudiyin bunya waacrabu mudaarican incariya min nuuni tawkiidin mubaashirin wa min nuuni inaatin ka yarucna manfutin mubaashirin sooma unan dhehin mubaashir ma ahan tan mar haddaynan mubaashir ahayn icrab waa la icraaba marka latunfiqunna waad bixinays waad nafaqayn doontaan oo nafaqayn doontaan nafaqayn doontaan kunuusahumaa kaydadkooda fii sabiili lah ilahay jidkiisa aad ku bixinaysaan marka latunfiqunna kunuusahumaa fii sabiili lah waxay daliil u tahay khanaa'imta inay xalaal tahay waaba lagu ammaanayaa dadkan soo maaha qaala xadaanaa isxaaqu qaala samica jariira can cabdilmalik can jaabir bni samura radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal slam idaa halaka kisraa falaa kisraa bacdahu kisraa hadduu halaagsamo falaa kisraa bacdahu waidaa halaka qaysaru falaa qaysara bacdahu waladii nafsii biyadihi latunfiquna kunuusahumaa fii sabiili illah qaala xadaanaa moxamed bnu sinaan huwa alcawaqiyu qaala xadaanaa hushaymun qaala ahbaranaa sayaarun qaala xadaanaa yaziid lfaqiir qaala xadaanaa jaabir bnu cabdillaahi radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu lahi sal slam uxilat lii waxaa la ii xalaaleeyey alhanaa'imu hanaaimtii baa la ii xalaaleeyey alhanaaima saas ya teh latunfiqanna haddii la yidhaahda waxay noqone waad nafaqaynaysaa oo nafaqaynaysaa latunfiqunnadaaf latunfiqunna idinkaa nafaqaynayo dad badanuu nebigu la hadlaa sal l slam waa godan yaha waa godan yahay kan kale marka uxillat lii waxaa la ii xalaaleeyey alghanaa'ima hanaaimtii baa la ii xalaaleeyey ayb uxilad laba mafcuulay qaadanaysa naa'ibalfaacilka marka ana alghanaa'ima idin kordhig ama uxillat alhanaa'imu hanaaimtii baa la xalaaleeyey lii anaa la ii xalaaleeyey sax waay alhanaa'imu ilaa naaibulfaacilka aan raadinade liidaasaaba ah ilaa jaari majruurka iyo darafka iyo waa ka naa'ib noqdaan yani marka liidaasa marka hadday hadday qaadeen marka midka la siinaayo khanaa'imtiibuu marka naaibulfaacil ka dhigay mafcuulkii labaadna liidaasu ka dhigay uxillat lii alhanaa'imu baa la ii xalaaleeyey meeshaas waa meeshuu ka raba marka hanaa'imta inay xalaal tahay qال xdثna ismاaعيiل qال xdثnii mالك عن أbي الزiناad عن الأعرج عن أbي هurيرaةa رضي الله عنه أن رsuuل الlه صلى اه عليه وسلم qاaل تkفل الله لmaن جاهda في سبيiله lا يkرجه إlا الجهاaد في سبيiله وتصديق كلماaته بأn يدkله الجنة أو يرجعه إلى maskنهi inuu u celiyo الذي khرجa minhu ou ka baxa ka soo baxay maca maa naala lala qabo wixii ou gaaray oo min أجri أجri و haniimatin haniimada inay xalaal taha laga qaadana xadiidkan hadda ka horna waana soo maray qaala xadaثna mxamed bn اlcalاء whuwa abu kurayb qaala xadaثna bn اlmubaarak can macmari can hamaam bni munabih can abi hurayraةa radي اllahu canhu qaal qaala الnabiyu sal ا slam غazaa nabiyu min alanbiyaa nebi ambiyada ka midaa duulay faqaala liqowmihi qowmkiisii wuxuu ku yidhi laa yatbacnii rajulu nin younan iraacin malaka buطca mra'atin haweeney farjigeeda hantay wahuwa yuriidu walxaal huwa isaguna yuriidu ou rabo an yabniya bihaa inuu dhisto la aqalgalo walamaa yabni bihaa welina ounan dhisanin nin naag ay ku xiran tahay oo weli aan dhisanin inuu dhistana rabo iyowna iraacin ilaa ninkaa tacalluqiisaas iyo waxaasaa badan walaa axadun qofna yownan iraacin banaa buyuutan guryo dhisay walam yarfac suquufahaa saanqaafkeediina weli aan kor yeelin oo guri uu qabyo ka yahay walaa aakharu mid kalena ishtaraa hanaman ari gatay aw khalifaatin ama hala dhalaayo dhali rabaa gatay wa huwa yantadiru wilaadaha dhalmadeedana sugaaya marka kaasna yowna iraacin lanna qalbigiisu meel kale ayaa ku jira fahazaa waa duulay nebigii fadanaa min alqaryati qaryadiibuu u dhowaaday yuushac ibnu nuun ayuu ahaa ninkan fadanaa min alqaryati qaryadiibuu u dhowaaday salaata alcasri xilli casra ow qariiba min dalika ama wax u dhow faqaala lishamsi qoraxdiibuu wuxuu ku yidhi inaki ma'muuratun adigu waxaa tahay tu la amray wa ana aniguna ma'muurun anna addoon la dirayaan ahay allaahuma xbishaa calaynaa ilaahu korkeenna ku celi qoraxdan ilaahu noo xabis oo noo celi leanna hadday qoraxda dhacdo iyaga diintooda ma dagaalami karin sabti baa la gelayay fa xubisad waa la xabisay xataa fataxa allaahu calayhim ilaa ilaahay uu meeshii uga furay baytlmaqdis ahayd fajamaca alghanaa'ima hanaaimtii buu soo ururiyey fajaa'at yacni naara dabkii baa timid marka hanaaimtii buu meel isugu keenay dab dab ordaya yimid dabkii haniimada cuni jiray lita'kulahaa say u cunto falam tadcamhaa ma aynan cunin faqaala waxa uu yidhi inna fiikum guluulan dhexdiinna waxaa ah booli booli baa idinku dhex jirto yacnii dabkaas marka uu yimaado haniimada cuno waxay deliil u ahayd waxoodu inay nadiiftahay falyubaayicnii ha ila mubaayacoodo min kulli qabiilatin qabiilo kastaa rajulun hal nin falaziqad yadu rajulin nin gacantiisaa dhegtay biyadihi nebiga gacantiisay ku dhegtay nebigaas faqaala waxauu yidhi fiikum idinka dhexdiinna alguluulu kan wax booliya ama boolidu idinkay idinku dhex jirtaa boolida falyubaayicnii qabiilatuka qabiiladaada ha ila mubaayacooto falaziqad yadu rajulayni ow alaaa laba ama saddex nin gacantood ayaa waxay ku dhegtay biyadihi gacantiisa faqaala waxau yidhi fiikum alguluul idinkoo idinku dhex jira fa jaa-uu bira'si baqaratin sac madaxiis oo kale ayay la imaadeenoo min adahabi dahab ah sac wasni madaxiisa wax la egoo dahaba ayay keeneen fa wadacuuha meeshii bay dhigeen marka dadku markay dagaal galaanee meeshii lagu kala yaaco xoogaa inta aan inta aan umuuraha la dabdinin nin walbaa waxbuu ka faa'iidaysanayaan marka nimankaani madax sac wax la eg oo dahab ah ayay horow qaateen markaasay keeneen fa jaa'at innaaru dabkii baa timid fa akalatha way cuntay uma axalla allaahu lana alghanaa'im ummadihii hore marka xalaal uma ahayn laakiin annaga waa naloo xalaaleeyey ra'aa allah wuxuu arkay dacfanaa taagdarideenna wa cajzanaa cajzigeenna fa axallahaa lanaa ilaahay waa noo xalaaleeyey annaga waxa la cunaa waxa ugu xalaalnimo badanuu weliba ilaahay ka dhigay leanna nebigiisa risqigiisay ahayd qur-aankana ilaahay wuxuu ku yidhi fakuluu mimaa hanimtum xalaalan ayiba وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد